magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ka furmaya shirka madasha wadatashiga qaran kaasoo isugu imaanayaan madaxda dowlada federaalk soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada shirkan ayaa waxaa lagu waday inuu si rasmi u furmo labaatanka bisha uu ku beegan maalinta berito ah ha yeeshee dibudhac ayaa ku yimid gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo gaaray magaaladaasi baydhabo ayaa si rasmiya maanta ugu dhawaaqay inuu shirka furmi doono labay labaatanka bishan gudoomiye jawaari ayaa tilmaamay in inta ka horeysa labay labaatanka bishan magaaladaasi baydhabo ay tegi doonaan madaxda dowlada federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka ee ka qeybgalaya shirka madasha wadatashiga qaran gudoomiye jawaari sidoo kale waxa uu sheegay inuu baydhabo u tegay sidii uu usii arki lahaa qabanqaabada soo dhoweynta madaxda ka qaybgalaya shirkaas iyo weliba goobaha loo diyaariyey inuu ka qabsoomo shirka isugu imaanayaan madaxda dowlada federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu sheegay inuu kulamo la qaatay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo ay ka wada hadleen martigelinta shirkan baydhabo lagu qabanayo iyo weliba arrimaha shirkan looga hadlayo intaba shirkan ka dhacaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa la filayaa inuu noqdo shirka ugu dambeeya oo ay isugu imaanayaan madaxda dowlada federaalk iyo weliba kuwa maamul goboleedyada ee ku mideysan madasha wadatashiga qaranka oo looga tashanayo arrimaha dalka iyo weliba isbedelka la filayo inuu sanadkaani dhaqan galo oo doorashada dalka ay ugu horeyso waxaa soo baxaya warar sheegaya dibudhaca shirkan ku yimid maalinta berito ah inuu furmo inay tahay khilaaf u dhexeeya qaar kamid a madaxda dowlada federaalk iyo weliba kuwa maamul goboleedyada kuwaas oo salugsan shirkan qodobada looga hadlayo shirkan ayaa waxaa la doonayaa in go-aan loo gaaro qaabka ay doorashadu u dhaceyso iyo weliba arrimo kale oo dhowr ah oo la doonayo madaxdan inay go-aano kasoo wada saaraan si loogu gudbo qabashada doorashada iyo weliba diyaarinta goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay guddiga doorashada oo ka kooban labaatan iyo laba xubnood kuwaas oo u gudbiyey madaxweynaha xubnaha beesha caalamka iyo weliba dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya guddigan oo lagu soo xulay nidaamka afar dhibix shan oo soomaalidu ay wax ku qaybsato ayaa waxaa ku jira shan wasiir oo ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya kuwaas oo kala matalaya shanta meelood ee soomaaliyeed sidoo kale waxaa guddigan qayb ka ah xubno ka socda maamul goboleedyada oo wasiiro ah iyo weliba aqoon-yahano qaar kamid a axsaabta siyaasadda ee u diyaargaroobaya ka qaybgalka doorashada sanadkan dhacaysa oo kulamo ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa guddigan waxay ku tilmaameen guddi cadaalad darro ah waxayna sheegeen madaxda dowladda oo musharaxiina inay doonayaan in guddigan ay doorashada ku maamulaan gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir anaduqa magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan oo haatan ku sugan magaalada muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay dowladdu inay ku fashilantay wixii loo egbaday haatan ay doonayso in guddigan ay iyada danaheeda ku gaarto waddankeennii inuu maanta taagan yahay in la burburiyo waddankeennii wuxuu taagan yahay dowladdii inay tidhaaho ma dhisi karayno jawhar iyo hiiraan ma dhisi karaynee igad ha dhisto bal ilaahay baan idinku dhaariye dowladdii waddankan loo xil saartay inay dhahdo siyaasad xumadeeda inay ka timaado inay labadii gobol dhismi weydo ee ay dhahdo igad ha dhisto arrintaas bal miisaama awooddaas miisaama mas-uuliyaddarradaas marka waxaan leenahay shacabkan soomaaliyeed dowladdan dowlad dhaanta ayaan u raadinaynaa shakhsiyaadkan shakhsiyaad dhaamaan u raadinaynaa wadaniyiin baan raadinaynaa dad isku mabdaah ee wax isla leh ee ummadda dhan u dadaalahaya u shaqaynahaya ee gobol kasta dhisahaya ee gobol kasta wanaajinahayaan u raadinaynaa marka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay fikirkan cuuryaanka ah ee madhalayska ah ee la wadeen waxba keenaynin ha laga hor yimaadaan leenahay bulshadanu ha nagu raacdo guddigan oo ay ku jiraan xubno kasoo jeeda deegaanada maamulka somalilan ayaa markii ugu horreysa waxaa ka hadlay xukuumadda magaalada hargeysa oo sheegtay inay kasoo horjeedo guddigan wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka somalilan cali maxamed waran cadde oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa sheegay xasan sheekh baan leeyahay anigu sababtu waxa weeye adeer hadday dublayin mara dabooda ku qarsan lahay hadduu xasan sheekh wax samaynay iyo hadduu nidaam samaynay iyo hadduu mxuu ahaay doorasho samaynayo meesha inta uu madaxda ka yihiin muqdisho ka samayn lahaa somalilan hore uga goday soomaaliya maantana arrimahaas wax meesha yaalla maaha somalilanna madax dhaqameedkeedu waxa weyaan rag u bislaaday waa raggii halgika dalkan galay waa raggii dalkan dhisay waa ragga muxuu ahaay maanta nabadeeda iyo wanaageeda u xaydan anigu ciduu la hadlayo madax dhaqameedka uu sheegayo ma garanayo hadii ma garan karo waayo anigu madax dhaqameedkan arkay ee reer somalilan oo kuwa dalkan hormoodka ka awey cali maxamed waraacade ayaa sidoo kale sheegay inay guddigan u arkaan in madaxweynaha soomaaliya oo dhibaato kaga abuurayo badiqada geeska afrika talabaad dalkan xuduud buu leeyahay xuduuddaas waa xuduud caalamiya waa xuduuddii ingiriiska iyo talyaaniga iyo suberbawarsku dhigeen wixii ka horeeyey cid ka soo xadgudbi kartaa haba yaraatee ma jirto waxaana u arkaa haddii uu waxaa ku fakaraya inay tahay bilow inuu geeska afrika dagaalo cusub iyo dhib cusuboo dadku ummaddu maanta aanay caalamku u baahnayn inuu ka wado marka arrimaha waxaanu markhaati uga dhigaynaa caalamka wixii halkaa ka yimaada inuu isagu mas-uul ka yahay si kastaba ha aatee madaxda dowladda federaalka iyo weliba kow maamul goboleedyada ayaa horey ugu heshiiyey in doorashada ay waqtigeeda qabsoonto sidoo kalena hay-adaha dowladda wax muddo kordhina aana loo samayn iyadoo sidoo kale doorashadan ay kaga duwan tahay doorashooyinka hore dhismaha aqalka sare oo ah aqalku cusub soomaalida aqalkaas oo loo qeybiyey maamul goboleedyada iyadoo sidoo kale weli la isku haysto xubnaha kuraasta ah ee aqalka golaha sare ay ku yeelanayaan dadka degan gobolka banaadir maxamed kaafin sheekh bukareedi wadajir magaalada muqdisho